aragnaa ninkaas madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waxaan u aragnaa inuu nin soomaaliha yahay inuu nin qalbi fiican yahay inuu nin sharfan yahay markii uu sida hadda kelmadaha uu hadda ku hadlay kelmada mas-uulnimo oo madaxweynenimo uu ninkaa dhiibtay wuxuu yidhi inahansal soo akri war ruuxaan fadhihay haddii laakiin la qaadanayo wuxuu yidhi meesha ha la nabadeeyo anna wixii ku baxaan bixinayaa reeiraanow marti baan idiin nahay martida waxay rabtana waa la siiyaa waxaan idinka rabaa nabad ninkaas saasuu yidhi waayahay ha marka waxaa dhacday marka in uu nabadii asaga uu aclaamiyey maxaa la dhisaa haddaan marka hore horta nabad la helin oo ciidamada meesha xoogga lagu geeyo oo juhdiga lagu bixiyo aan laga soo qaadin oo dadka baabi'iyo barakiciyey haddaan laga soo qaadin maxaa la dhisayaa horta ma iyaga haddana loo dhisaaya waa isweydiin iyaga loo dhisaaya ma naqaan laakiin hadda dadkii meesha lahaa maba degano baarihii iyo guryihii iyo wixiba dad baa hadda ku aabsado oo haysto ha nabadoone marka ismaaciil cumar geelle waa si waafi buu ula hadlayo niyo sami ah oo uu kula hadlay waxgaradka gobolka hiiraan waataan uu yidhi martibaad ii nahaya martadana waxay doontaa rabaanba loo sameeyaaye codsigeena yeela ee nabadeeya inaan qaadan doono ma kula tahay lagama yaabo ninkaasi wixii ku aadanaa waa yidhi waana ku mahadsan yahay niyadiisana ilaahay iyo asagaa og annaga laakiin dadkii meesha laga barakiciyaa nahay dadkii hantidaas laga burburiyaa nahay dadkii dhulka lahaayaa nahay dhulka iyagii wax aan hadda ilaahay ahaynun ka sugayno ma ay jiraan hadday jirto waxa waaye hadda ismaaciil maogtahay ciidamana way ka joogaan ciidamadaasna toos uma amri karo waxay hoos tagaan dowladda soomaaliya dowladda soomaaliyana madaxweyne xasan sheekh wuxuu wuxuu tagaan u malaynayaa markii afaraad inay tahaan u malaynayaa markii afaraad intaa wuxuu leeyahay walaalayaal maad iska dhaaftaan dadkan beeraha iyo sabarloobada iyo waxaan sharci waay lama qaadan kara maad iska dhaaftaan amar dowlana ma aha waxaas dawla waa amar madaxweyne oday dhaqameed ma aha waa inuu arrintiisa fulin ku daraa oo awood uu adeegsadaa barsadantinimo iyo dowladnimo waa inuu adeegsado
waaya marka madaxweyne xasan asaga laf ahaantiisu meesha markuu ka hadlay waa uu ka hadlay dhulkan deegaanadan kabxale iyo defow iyo madiina iyo deegaanadaasi waa uu ka hadlay gardara loo weerarayna wuu yidhi oo madaxweynaha odayaasha lafaantooda waa la hadlo wuxuu yidhi dhexdhexaad kama tihiin nabadda ha la qaato marka warka madaxweyneha lafahantiisu war culus soo ma ahayn
waxba uma aragnaa annaga waxaan u aragnaa shimbirayow heesaan u aragnaa sababtoy tahay waxa waaye waan kaga baranayba meesha booqashounbuu isaga tegaa maoge walaalayaal maad iska dhaaftaan war dawla ma aha waxaas war dawlo waa in amar la fuliyo oo fulin la helo haddaan la helinna waxay noqonee war iska sheekaaya dhul booqasho ay noqonaysaa waaya maxaa kaloo intaa ku dara lahayd waxaan ku darayaa annaga dhulka iyagii iyo dadka iyagii saas dad uga samramanin dad jiraan nahay waxaan markii aan wax anaga la wareegna kabacdi un baan haddana ismaaciil ballantuu qaaday hadduuna nooga bixin aan la dabagelayna waxaad leedihiin madaxweynehu ismaaciil cumar geelow ballantii waan kaa sugaynaa
ballantii waan ka sugaynaa dhulka nagana xabad baa noogala qabsaday xabad wixii lagu qabsadana xabad baa lagu qabsadaa hadday jirto wanaag madaxweynaha hadda soomaaliya markuu imaanayo ismaaciil cumar geelle haddii maalin ka hor uu amraa xasan sheekh horey kasoo bixi lahaayeen dadkaas haye ma yeelin waxaan quusanay markay labada madaxweyne yimideen ciidamadii weli meeshaasi hubkii iyo dadkii ku dhumaadayna ay weli ku jiraan haddana beledweyne lagu gudbeeyey la iskana kala tegay warka dambe shimbirayo heesu looyahay annaga waxaa waaya xabad baa noogala qabsaday xabad baana ku qabsanayna